haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshiyaha dhanka dhaqanka iyo caadooyinka ee bulshada dunida ku nool iyo weliba waxyaabaha la yaab kale ee gaarka ay u leeyihiin mararka qaar markaad basaska la raacdo oo kaleeto aad bas soo fuusho adigu liibiyaan aad la soo fuusho cadarre iskaga wada wataan boorsooyinka oo markaad soo garab marto waxay ku buufinayaan cadar bay kugu buufinayaanba baska dhan ba ku dhex buufinayan markaa waa dad waxay u arkayaanba qashinaba
waxaa kaloo aan idi hayaa oo caawaya cawayska washington aynu ku wada cawayn doonaa
odayaasha iyo islaamaha waaweyne soomaalidu i don't know way waxay tahay had iyo jeer iyo isdirirayo oo leh odaygan xun islaamtan xun marka uu leeyahay wallahi odaygaasi haddaanan anigu helin naa kale may qabateen isna uu leeyahay aniga haddaanan isan helin cid may qabateen haye dagaalka ciyaali madaxaygay ku dhashay waa hees laga curiyey doodda iyo weliba hirdanka ka dhex dhaca qoysaska dhexdooda qaybta hal abuurka iyo heesaaga ee barnaamijka cawayska washington ayaad heestaasi ereyadeeda iyo sababtay ku timi iyo weliba nuxurkeedaba aad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala guud ahaanba bulshada dunida ku dhaqan ayaa ah qaar ku kala duwan hannaanka ay u nool yihiin iyadoo bulsho kastaaba ay gaar u leedahay dhaqan u gooniya islamakaana ay jiraan caadooyin u gaara oo la yaab ku noqda bulshooyinka kale gaar ahaana marka ay bulshooyinkaa kale arkaan amaba ay maqlaan hannaanka ay u nool yihiin iyo waxyaabaha ay nolol maalmeedkooga sida tooska ah dhexdooda ugu macaamilaan haddaba caawiya cawayska washingtonna waxaan idinku hayaa waxyaabaha la yaab kale ay gaarka u leeyihiin qaar ka mid a waddamada dunidu bal ugu horraynba aynu eegno islamarkaana aynu ku horrayno waddanka maleesiya iyo weliba waxyaabaha la yaab kale ee caado iyo weliba dhaqanba u leeyihiin islamarkaana aan soo dhoweeyay wariyaha v o eda dalka jabuuti oo la kulantay mid ka mid a dhallinyarada waddankaasi wax ku soo bartay islamarkaana muddada ku noola
wallaahi sagalay horto dadka intooda badan malaysia wax problema lagama sheegto jus way jiraan qashqashaad meelo war badan oo dunida soomaaliya wherever aad ku nooshahay qashqashaadda way jirtaa laakiin de waa marka dhaqan ahaan loo eego aan laba wax ba iga cajabiyo ko marka tii islaamka laga imaada assalaamu calaykum islaanta waxa weeyaan ummad walba waxay leedahay dhaqan u gooniya inagoo kale war hebel war waran nabad ma la fiican yahay ma la baryey waxyaaba badan noocaasaan leenahay iyagu laakiin waxay nagaga duwan yihin waxaa isku salaamaa wax ma cuntay oo luqadooda lagu dhaho suramakan run ahaantii de taas waxaan aaminsanahay soomaalida dee way nagaga fiican yihiin waayo inaga wax ma cuntay way yar tahay dadkeenu midda kale cay baan u arkaynaaba haddaan ku isniraano wax ma cuntay ha de mangajonia isagii qofkii baahan baa xataa laga yaaba inuu kibrani u ihahdo mangajonia waxaa jirta dhaqano kaloo fiicanna way leeyihiin waxay leeyihiin marka dadka guur u diyaar garoobo waxay sameeyaan like waxaan ku dhahno stash luqadda faransiiska tooba trainin oo kale ayaa lagu siiyaa qofka inuu barto xuquuqul zawaaj after markaa waxay soo qaadanayaan certificate markaas ay gurigku imanayaan taasi waxay keenaysaa in problemkiisku dhaca familiga iyo furiinkii iyo waxyaabahaasi ay ku yaraadaan taasoo kale waxaan jeclaan lahaa inay soomaalidu isagale ay kaga daydaan maleeshiyaankaas marka gabadhii markay isku tagtee la baro sida odaygeeda waajibaadka saaran wiilkani sidoo kale warqad baa la wataa marka hadhow waxaa yaraanaya furitaanka iyo dhibaatadii ka dhacaysay gudaha familiga ha horta waxaa meesha ka baxay isagale problemkii inagu soomaali ahaanan u lahayn waay qofka waa diiniyan waxa lagu soo barayo innaga inagoo diintii haysana ayaa haddana ama ama de iyo adiga adiga sudohda ama iyada sudohdeed adugu problem dhinac uga imanaya laakiin iyagu taas kale way nagaga fiicayn mala ma keenaan inta badan problemkaasi furiinkuna wuu ku yaryahay marka gabar maleeshiyaan haddaysan haysan een, warqadii caddaynta inay soo baratay xeerkii guurka ama wiil markaa guur laguma degdegi karayo qofka caqabadda ka noqonaysa warqadda kolley ha laakiin waayo waa waa xeer iyagoo udhigtayna u yaalla waddanka dhex- dhexdiisa Um, laakiin dhaqanada kale aan ku arkay usul dhabaalaysiga waa- waa waa mamnuuc asian ko dhan horta way ka siman yihiin special laakiin suul dhabaalaha oo dhaqankeena aniga qof markaan u yeerina u suul dhabaalaynaa suul dhabaal waa hadal baan rahnaaba iyagu laakiin way koodhinayaan
laakiin anagu mm, waan ka xanaaqina haddii qof kugu yidhaahdo of course wallahi macal miskiidka haddaa ku jirtid qofku kuma sul dhabaalaynayo wuu koodhinayaa waiteroo kale u yeedhaysaa haddaa usul dabaalaysid jas wuxuu arkaya qofka yani inaad liiday Ah, waa inaad ka tiraa wuu ku imaanaya oo aniga dad qof soomaali ku tiraada ma bisad mahay buu ka oran mise islaantaada mise ilmahaaga xaggeed ii dhunkan
wallahi waa run waa wax kala duwan absolutely.
Waa, horta dhaqano badan way duwan yihiin way jiraan Ah, weli adiga kugu dhacday inuu qof mm, kaa yidhaahdo horta wa- wa- wa- aan first time kii kolley waa la yaabi jiray Ah, laakiin ma isticmaal sul dhabaalayskan lafteedu just waan markaad meel tagto before intaanad dee aynan mistakes aad gelin horta waa inaad qof yar silence iska ahaato iska yar degan markaad ogaanaysaa suul dhabaalaha adiga suu kuleeyahay ma wax fiican baa mise wax wuxuu kuleeyahay xoogaan aan ixtiraam ahayn wallahi just for anaga lafteeduna de horta culture ahaan baan u haysanaa laakiin dee macal qof weyn saa u yeedhaay bila ixtiraam Ah, ta kale waxay ka xanaaqaan iminka qof aa isku dhacdeen banoni banoni baa ciyaarsiin faul baa ku samaysay Ah, madax haddaa ka salaxdid waa waa dagaalamaysid
oo qofka see see- see- see isku raali geliyaa okay ciyaartoygii markuu dhulka ku dhaco waa soo kicinaysaa dabada ka dharbaaxaysa
taasna waa mid kaloo aan ku lahayn absolutely ma lihin ya inaga laakiin raaligelinteena qofka madaxa salaxsaa jas waa iga raalaho iyagu laakiin waa ka xanaaqa madaxa taabati jas waa soo kicinaysaa ciyaartoy gacanta qabatay dabada ka dharbaaxaysaa laakiin taa annagaa kaga fiican waayo daas annaga dhaqankeena way ku adag tahay inaga dhaqankeena waa ku adag tahay eh, laakiin soomaali ahaan waan malaynaya inay iska qaadan karaan Eh, da- laakiin dad inagaga daran way jiraan islaamnimadu waa wax jira way leeyihiin mataqaanaa gudidan maya wanaag farista iyo xumaa reebista way leeyihin malaysia jas inagoo restaurantga fadhiyaa waa ladii imanayaa waa waa ladii wacdinayaa Ah, ramadaanka oo kale eh, restaurant ma furno jas wa- waxaa jira kuwan caadi star baalka k f c mcdonalds ah, waxaas kale pizza iska furayin waayo de waxaa la degan horta m- maleeshiyaanka waa saddex ah waa indian oo weliba qo- tamilka ah, chinese iyo malay mostly markaa malayga ugu badan markaad maadaama ajanib kalena waddanka uu degan yahay ah waddan horumaran yahayna waxaa la sameeyaa wa- restaurantadaas way iska furan yihiin haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno dalka maleysiya islamarkaana aynu eegno waddanka liibiya oo aan ah, mar kale soo dhoweeyo wariyaha v o ed ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax iyo weliba faarax axmed cismaan oo ah wiil dhallinyara oo ku noolaa waddankaasi liibiya ka hor intaanay dagaaladu ka dhicin amaba se aanu burburin
wallaahi dadka liibiyaanka ama intii aan tegey markaan arkay meesha liibiya aan tegey een, mararka qaar markaad basaska la raacdo oo kaleeto ead bas soo fuusho adigu liibiyaan aad la soo fuusho cadarre iskaga wada wataan boorsooyinka oo markaad soo garan marto waxay ku buufinayaan cadar bay kugu buufinayaan ba baska dhan ba ku dhex buufinayaan marka waa dad waxay u arkayaanba qashinaba gebigooga dadka liibiyaanka maxay marka cadarka baska ugu buufinayaan calaashaan dadka badan way urayaano kale leeyihin saasay aaminsan yihiin waa dad eh, noloshooda nolol fiican dadka liibiyaanku iskaga nool ha ha, xilligii hore liibiyada qudheedu waxay ka mid tahay wadamada afrika waa afrika caraba laftigooga xataa dad afrikaanoo madowga ayaa ku dhex nool laakiin dee dadka madowga ee ku dhex nool waa horta uu ka muuqanayaa de qofkan eh, qaxootiga ee waddanka taariibka iyo isku muuqaal maaha qofkan waddankan ku nool isku muuqaal maaha waayo cadar bay ku buufinayaan baska dhanbaba marka way kula yaaban yihiin oo kula yaabayaan Waa dad- weli bas aad saaran tahay cadar ma lagu buufiyey markaa ha boqol jeer midda kale baska markaad ah, gabdhi iyo waxa ay soo fulaan waa inaad ka sara aan uga sara kacno aan uga kici jirnay balaaskaan ku fadhino hadday gabadh oo kale soo fuusho xagga xagga dambe aad tegaysaa oo la ka kacbayba kaa odhanaya iyagaaba ku kicinayaba oo xagga dambe adugu ka kacbay kaa odhanaya kula hadla maadaama ajnabi tahay xagga dambe tag baa lagu leeyahay ha saasay odhanayaan dabcan waa ka kici dadkeena soomaalida markaad aragto iyo qaabkan dadka ajnabiga ula macaamilno markii laisbarbardhiga ka waran wallaahi dadka soomaalidu waa dad iska masaakiina oo dad naxariis badan maxay ahayday markaad u arkaysa dadka ajaanibka ah aad bay usoo dhaweeyaan uma arkaan ma eryan de ma wax dhiba uma arkaan laakiin dadkaasi waa dad aan weligood qaxootin aan arag waddankooga aan ka bixin waddankooga nolol fiican ku haystay marka dadkaasi dee waa layaabatiin ma laho waddanka haddii ay dibadda uga baxaan waayo aragtinimo badan baa ka maqan saa darteed dee sidooda oo la yaaban yihiin baba waxan laakiin maanta bal ka waran markaad eegto sidii iyo maanta noloshooda dabcan wax badan way fahmeen maanta waa maanta dee dhib baa ku dhacday sidii soomaaliya u qaxday oo kaleeto ay maanta u qaxeen dagaal beeleedyadii iyo qabiiladiiba isku haystaan tabsi soomaaliya ku jiraan maanta waayo aragtinimada iminka dadka dambe ee iman doona laga yaabaa dee inay soo dhaweeyaan waxyaal cid dambe ba- eh, kuma buufinayaan cadar markay saasaan umalaynaya waayo way qaxeen iminka tunis bay u qaxeen wadamada jaarkoga inay ku qaxeen baa laga yaabaa qaxootiga iyo dhibta ayuu leeyahay iyo qofka dhibta haysata ee dagaal ka soo qaxay bay soo fahmayaan marka way aragtinimada u koreysa uma u malayn maayo hadda kadib inay dhacaysa arrinka caynkaas oo kale ah
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga kuna soo dhowaada qaybtii labaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac uu ku magac dheen cana marwow waxaana qaybtan fanaanaddu kaga warrami doontaa qaar ka mid a heesaheeda iyo weliba qisooyinka ay ku qotomaan Een, dabcan waxaad u soo gudubtay markaad ee d- waddanka jabuuti ka timi saa tilmaantay waddanka holland baad tagtay waddanka holland baad ka timi haddana waddankan u k oo haatan aad ku sugan tahay ama ingiriiska ayaad joogtaa Ee, Ah.
markaad halkan usoo gudubtay de dabcan isbeddel baa imanaya dhinacii sugaanta jabuutiaad joogtay koox baad ka tirsanayd riwaayadaad dhegaysteen adduunyadaad marayseen haddana waxaad timi qur baad timi dabcan saad ii tilmaantayna dee hooy aad noqotay oo qof ubad iyo Mm.
gacanta ku ayaad noqotay meel Mm.
aana kooxa ka dhisnayn fankii aanu ku lahayn meel badan oo wax awood badan lagu soo ha bandhigo awood ha ayaa timi ha siduu markaa fankaaga kusii socday ama kusii hirgalay markaad meesha timi wallahi waad mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal fiican markan holan imiday horta mar baaba fanka gebigiisaba laalaabay oo sida magaranaysaa dharka inta noolaabaan ku yidhi halkaa iska fadhiiso Haya, haya.
wax allaaliya wax kaa soconaya halkan ma jirta halkaa iska fadhi Mhm.
oo ma garanaysaaye caruurtayda iyo danahayga kale aan ku foofay Een, markaan een, een, een, een, een, kooxdayadii afarta marriage qaar baan isla joognay Mhm.
qaarna way iga- naga daba yimaadeen mar markii dambe haddana isnidi magaranaysaa de waayo qofku markuu heesaa yahay uu magaranaysaa adduunka oo dhan uu soo maray adi- wa- adiga jaamacad kastoo lagu geeyo qof walba waxbuu magaranaysaa doonaya inuu ka qalin jabiyo maogtahay aad iyo aad
marka aad wax kasta ood baratid iyo iskuul kasta ood tagtid haddana fanki kaama baxayo Mhm.
haddana sidanu s- aan arkayna isagiyo oonad karaynin baan haddana isku qasbayna inaan magaranaysaay bal magaranaysaay falaali gilgasho kaagamahadhad iyo kale aad iyo aad ayaanu maxay ahayday haddana wixii aanu samayn karayna waan samayn jirnay kooxda intii ila joogtay halkaa een, holland Een, inkastoonay wax badan oo tayale aanay hayn dhowr heesood baan soo samaynay sida heeska qof qof sidoo kale si wanaagsan holland Wa- baan kusoo samaynay Mhm.
Een, een, maxay ahayday marka Eh, laakiin wuxuu wuxuu wuxuu kusoo baxay ingiriiska waagaag marka heestaan waynu Mm.
geli doonaa laakiin xubnaha markaa aad aad ereyada ama aad markaa xubnaha aad halkaa isugu timaadeen ee kooxdii kadmas ama afarta maas ka Mm.
mid ahaa Ah, ah.
een aad iskaashateen ama aad isku timaadeen een yaa ka mid ahaa waxaa kamid ahaa een, een, een, een, een, een, aadan ibrahim ina la yidhaahdo eh, daahir yuusuf een, cabdiraxmaan xadan teeye Mhm.
een, fayse cabdi een, ma- na- na- na- na- na- muuse maxamed shiish een, maxamuud sodolle intaasaan ahay de laakiin aana isku magaalo ahayn waagaag marka oo wa- wa- wa- oo kala wada magaalo ah waa la isdee waa wadankii waa kala fog yahay waan dareemi karaa ah marka ayadaa ah.
kaltuun xasan waaliya xagga dambe iyo u k baad isugu timaadeen ingiriiska ha xagga baan iskugu nimidna inan kaloo idhaahdo cali haliil koox badan oo fara badan oo kale oo dambe oona way naga daba timiday iyaguna waagaag waagaag Mm.
canab waxaad soo cararbaabtay ama aad xagga hore ku tilmaantay hees la yidhaahdo iyadana qof qof sida Ah.
Een, eh, dadka laba is qaban karin arrin wada Ah.
qorshayn karin qaadir Ah.
isuma geeyeen heestaasi maxay ahayd iyada
eeskaasi wallaahi abwaanka waxaa sameeyey la yidhaahdo maxamuud sodolle oo kooxdeeda abwaaninteediya Mhm.
Mm. sanu maalin gurigii xaafadda igu yimiday sanu maalin u wada fadhinay un baan un baan ku yidhi maxamuudow een, een, een, waxaan xasuustay uun ma garaysaa riwaayadaheenii berigii hore dee aan ku aqliyaysanay had iyo jeer waxaa ku jiri jiray rool islaan iyo oday had iyo jeer way islaayaan odayaasha iyo iyo islaamaha waaweyne soomaalidu i don't know why waxay tahay had iyo jeer iyago isdiriraya oo leh odaygan xun islaamtan xun tahaya unbaa maskaxdayda kusoo dhacday marka uu leeyahay wallaahi odaygaasi haddaanan anigu helin naa kale may qabateen isna uu leeyahay aniga haddaanan isan helin cidi may qabateen haye dagaalka ciyaali madaxaygay ku dhashay
uu leeyahay macnaha anigaa reerka wado gacanta ku haya qof walba labadiiba waxay isleeyihiin anigaa wadiyo anaa wada moogtahay waa haye inta badbaada eena kala tegin moogtahay intaasina riwaayadahana waxay tahay mooyaane had iyo jeer arrin yaroo degan kumay soo geli jirin islaamiya odayaasha kuwa matali jiray ma garanaysa aad iyo aad aniga waa la igu kaa qasbay fawxumadaada anaa ku qaatay riwaayada waxaasaa ku jiri jiray moogta Mhm. marka marka waxaan idhi qof qof sidi ma adiga ka la sido ma adiga ka qaldani ma adiga ka qumanise maanaa labadan qof yaa qaldan yaa quman aad iyo aad aad iyo aad marka markaan abwaankii u sharaxay arrintaa aan ka sheekaysanay aan in badan iska qosolnay ayuu de isagu midhihii keenay
Ha. marka waxa ilaahayna ilaahayna aan kaa dhex galay ilaahayna sababtiisa eenay de laba aanu isku doorin iskuma geeyo mogta
aad iyo aad ha dadka laba aan isqaban karin waa kaka bilaabaya mogta biirka dambe ha dadkaan labaas qaban qaban karin arrin wada qorshayn karin qaadirsimo Ha.
geeye Ha.
hadduu miduqallooc hadduu miduqallooc yahay kan ha kale dhibka uu qabo qarsado isagaa dulqaate u ha qarsada dulqaate waagaag markaa canab een, waxay ku timi qisada adiga markaa fikirka iyo dareenka aad qabtay bay ka ha timi oo ha anaa adigu- abwaanka waan uga sheekeeyey isagiina ereyadiiba dee yaa u yimiday de waan gartay marka marka heestaasina bal adigii aniga dhegaystayaashu aynu wada dhegaysanno
dadka laba isqaban karin arrin wada qorshayn karin qadir iskuma geeyin dadka laba isqaban karin arrin wada qorshayn karin qadir iskuma geeyin Hadduu midi qalooc yahay kan kala dhibta qaba Hadduu midi qalooc yahay kan kala dhibta qaba Qarsado dulqaate Hadduu midi qalooc yahay kan kala dhibta qaba Hadduu midi qalooc yahay kan kala dhibta qaba Qarsado dulqaate qiimahaanka gacalkiyo iskan jira ilaashee qiimahaanka gacalkiyo iskan jira ilaashee qiimahaanka gacalkiyo iskan jira ilaashee qiimahaanka gacalkiyo iskan jira ilaashee Of of sidi ma aniga, of la sida ma aniga, of of sidi ma aniga, of la sida ma aniga, qalqani ma aniga, taqu manis ma hada, qalqani ma aniga, taqu manis ma hada.
waagaag haddaynu heestaasi intaasi kaga nimaadno een, een, eh, canab een, hees kaloo iyadana waxaa jirta la yidhaahdo jiro Jir- Ah.
jiradaasi ma ma tii xanuunka ahaydba ma mid jacaylba maxay tahay heestaas
jiro wallahi maxamed cali dheere abwaan la idhaahay oo ree holona sameeyey cali cumar ina la idhaayo halkan ingiriiska jooga horta abwaaniintayda iyo fan iyo iyo laxamiistayaashayda aan soo wada hadal qaadayo aad baan u salaamaya dhammaantood Mhm, iyaga la-aantood ma garanaysaa waxba may suurtoobeen mhm,
aniga waxay siiyey oomaal oomaal baaskay siiyey mhm.
markii dambe wuxuu ii sheegay inuu ma garanaysaaye cali cumar laxanka sameeyey maxamed cali dheero abwaan ah oo jooga holland baa sameeyey marka qiyaas ahaanse ka muuqata een, way ka gudbi doonaa waa waa gabadh wiil aragtay oo ka helaysa kulan- Ah.
kulankii iyo- macnaha kulankii een, jidkiiyo judhi aragtidaadii Ah.
jirdubaaxiyo jo- joog iyo Ah.
jamaal marka taasay muujinaysaa Ah.
kulankii jidkiyaho judhihii aragtidaadii kulankii jidkiyaho judhihii aragtidaadii jidubaaxiyo joogiyo jamahal jaleecada indhaha igu jiidasee igu jiidasee jidubaaxiyo joogiyo jamahal jaleecada indhaha igu jiidasee igu jiidasee Jawaab waxaan is
guud ahaanba barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan dhegaystayaal intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. Jab